kadib markii wakaaladda wararka ee royters ay qortay war ay ka soo xigatay saraakiil maraykana oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa wakaaladaas sida ay warkeeda ku sheegtay waxaa lagu qiyaasay ciidamada maraykanka ee ku sugan gudaha soomaaliya boqol iyo labaatan askari warka ay wakaaladdu daabacday ayaa sheegayay in joogitaanka soomaaliya ee ciidamada milatariga ee maraykanka uu bilowday qiyaastii sanadkii labada kun iyo toddobadii hadalkan ayaa mid burinaya hadal ay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ay ku sheegtay bishii january in ciidamo tiro yar oo khubaro dhinaca tababarada ah iyo la taliyaal u badani la geeyo soomaaliya bishii oktoobar ee sanadkii hore batagoonka ayaa wuxuu sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwii ugu horreeyey ee soomaaliya aada tan iyo kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii wakaaladda wararka ee royters ayaa waxay sheegtay in warkani ay ka soo xigtay saraakiisha maraykanka ahi uu waxyar ka duwan yahay islamarkaasina uu tafaasiil dheeraada ka bixinayo khudbad ay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka wendi sherman ay horaantii bishii juun jeedisay iyadoo sheegtay in muddo dhowr sano ahiba soomaaliya ay ka howlgelayaan tiro yar oo askar maraykana laakiin waxaa hadalka kaaliyaha mid la mida sheegay afhayeenka taliska ciidanka maraykanka u qaabilsan afrika ee africom mr peniman benson oo ka jawaabayay su-aalo v o eda ay ka weydiisay arrintaasi afhayeenka africom ayaa wuxuu sheegay in doorka ciidamada maraykanka ee soomaaliya ku sugan uu yahay oo keliya tababar iyo la talin ay siiyaan howlgallada nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom iyo ciidanka qaranka waxaana uu tilmaamay in ujeeddadu ay tahay sidii loo xoojin lahaa ciidamadaasi si soomaaliya nabad ay uga dhalato mar la weydiiyey tirada boqol iyo labaatanka askari ee lagu faafiyey warka ay qorto wakaaladda wararka ee royters ayaa waxa uu ka gaabsaday in sababo dhinaca ammaanka awgeed uusan diyaar u ahayn inuu faahfaahin ka bixiyo tirada askarta maraykanka ee ku sugan gudaha soomaaliya hase yeeshee waxa uu tilmaamay in marnaba aanay jirin tiro la mida tan warku uu qoray ee soomaaliya laga dejiyey isagoo oo tilmaamay in ay koox koox yar ay u shaqeeyaan kuwaas oo isbeddelayey afhayeenka taliska ciidanka maraykanka u qaabilsan afrika ee africom mr peniman benson ayaa waxa uu v o eeda u sheegay in askarta maraykanka ee ku sugan soomaaliya aysan marnaba wax dagaala la gelin wax cadowa hase ahaatee waxa uu tilmaamay intaasi ay ka reeban tahay marka lasoo weeraro oo ay isdaafacayaan waxaana uu mar kaleet ku celiyey in tirada yare askarta maraykanka ee ku sugan soomaaliya uu doorkoodu yahay mid ku kooban tababar iyo la talin